taswiirta toddobaad dadkii gibecoon iyo reer bani israa'iil waxa ay yeesheen xiriir oo waa ay wada noolaayeen boqorkii yeruusaleem ayaa waxa uu maqlay jooshuwa in uu burburiyey magaalada ey iyo jerijo oo waxa uu u fikiray in ay yihiin ciidamo xoog badan boqorkii yeruusaleem ayaa waxa uu soo kaxaystay afar nin oo qabiilo kale ah si ay markaasi ula dagaalamaan dadka gebicoon dadkii gebicoonna waxa ay aadeen reer banu israa'iil waa dadkii jooshuce si ay ugu heliyaan ilaah ayaa ku yidhi jooshuwa ha cabsan maxaa yeelay aniga ayaa kula jira habeenkaa ayada ahayd waxa ay weerar culus ku qaadeen dadkii amooriyiinta ilaahay markaasi cabsi ayuu ku riday dadkii amooriyiinta oo waxa ay bilaabeen inay cararaan laakiin baraf dhagaxa ayuu ilaahay ku diray oo barafkii dhagaxa ahaa ayaa wada laayay markaa jooshuwa ama yeshuuca ayaa ilaahay la hadlay oo yidhi qorraxday istaag gibcoon korkeeda adiguna dayaxow waxaad kor istaagtaa dooxada ayaaloon oo markaasaa qorraxdii istaagtay dayaxiina waa joogsaday ilaa ay quruntii ka caarsatay cadaawayaashoodii tanu miyaanay ku qornayn kitaabkii yeshaar oo qorraxdii waxay ku joogsatay samadda dhexdeeda umana ay degdegin inay hoos u dhacdo maalin dhan saaxib ma aha in aan cabsanno haddii uu ilaahay nala jiro waxaad dhici karta inaad is weydiiso oo aad tidhaahdo sidee baan ku garan karaa in uu ilaahay ila jiro saaxib waannu garan karnaa marka ay nafsaddeennu tahay daahir ilaahay hortiisa in uusan dembi ku jirin nolosheenna maxaa yeelay ma jiro nafaas dhexdeenna qaada dembi iyo ilaah waxa aannu ka akhrinaynaa kitaabka injiilka axdiga cusub bugga matayos cutubka lixaad aayadda afar iyo labaatanaad nina laba sayid uma shaqayn karo waayo mid buu nacayaa kan kalena wuu jeclaanayaa ama mid buu la jirayaa kan kalena wuu quudhsanayaa uma wada shaqayn kartaan ilaah iyo maal